ku dhowaad toban ruux ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka oromiya ee dalka itoobiya weli waxaa dalka itoobiya ka socda weerarada iyo dagaalada ay geysanayaan kooxaha mucaaradka iyo dowladda itoobiya iyadoo ilaa iyo hadda wax natiijaha aysan ka gaarin dagaalkaasi deegaanka arsi oo ka tirsan gobolka oromiya islamarkaana qiyaastii kilomitir dhanka koonfur bari ka xiga magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya ayaa lagu dilay sagaalkan oo krishtan u badan halka lagu afduubay afar kale dadka la laayay ayaa u badan krishtan waxaana la afduubay afar kale sida laga soo xigtay dadka deegaanka ma jiro war rasmi ah oo kasoo baxay mucaaradka iyo dowladda itoobiya balse jabhadda oromada ola ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeyso weerarkan lagu dilay sagaalka ruux ee ka dhacay dalka itoobiya